laga hadlayo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xurnimadoonka siyaasadda fanka iyo bini'aadannimada waxaa haweenka la xuso ka mid ah xaawo taako guduuda carwo iyo xaawo cabdi waxaa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan gabdho kale oo badan oo ka soo dhalaalay bulshada kana dhex cayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama ay si iskood ah isugu xilqaameen si ay wax uga beddelaan nolosha iyo tan dadka kale ee ku xeeran barnaamijka waxaan kaga hadli doonaa qadiyad si weyn ugu jirta maanka in badan oo ka mid ah gabdhaha soomaalida oo ah sida ay u eg yihiin ama sida ay bulshada kale ee ay la macaamilayaan u arkaan marka lasoo gaabiyo waa iscaddaynta isticmaalka kiimikooyinka sunta ah iyo agabyo kale oo ay haweenku u arkaan in ay soo saarto quruxdooda iyo inay midabkooda beddelaan laakiin sida lagu ogaaday baaritaanada caafimaadka qaarkood ay ku jiraan kiimikooyin ay ka mid tahay meerkurida oo dhaawac u geysata caafimaadka qofka keenina karta midab doorsoon niyad jab iyo xitaa dhimasho mowduucan iscaddaynta waxaa baaritaan ku samaysay dhibaatadeedana ka dhiidhiday amiire cadaawe waxaana ay asaastay agaasimana ka tahay hay-adda beauty well falastiin axmed iimaan ayaa dhowaan la sheekaysatay amiire cadaawe horta waxaanraba dadka inay fahmaan waxa laysku caddeeyo dhan ingredients oo oo afar ah ayaa ku jiro mercury hydaquinon maado kaloo waxaawaa iyadana sun ah oo qofkii maqaarkiisa daciif ka dhigaysa qorax uma adkeysan karo jikada uu gala xataa qofka uu wax karay uma adkeysan karo qofka dhan guduud ayuu noqonayaa kadibna cancer ayuu isku bedelaa qofka skin cancer ama kansaro kale ayaa ku dhici karo tan kale waxaa waaye steroids ku jirto ingredient la dhaho steroidska dhakhtarka dermatologyga oo kale dadka daawo ahaan uu isiiya laakiin qofka hal isbuucle loo ogolyahay inuu isticmaalo laakiin dadka waxaan ku arkay oo oo isticmaalo waxa laisku caddeeyo shan iyo toban sano dad marsanaya marka steroidska aad ayuu qofka u saameysaa hormoonkiisa qofkii addiction ayuu qaadaya addicted ayuu ku noqonaya maadaama ay tahay daawo so qofkii jirkiisii dhan hadduu joojiyo xataa jirkiisii yaa raboonayo so marka waa inuu maro process oo addictionkaas looga caawiyo xataa iyo midda afraad oo ah led led waa waa sida mercuryga camal waa heavy metal oo oo oo toxic ah leed ma aragta qofka weyn iyo qofka yarba maskaxda ayay ka dhaawacdaa ma aragtay waa waa toxic so marka waxaa dhaco badanaa daawo kasta oo oo laysku caddeeyo oo waxaan ay ku kala jiraan waxaa laga yaabaa mid mercury ku jirta iyo mid hydroquinon ku jirta inay isku qasaan gabdhaha markii ay isku qasaan qofkii hal chemical keliya jirkiisa ma galaayo kuwo badan ayaa galaayo marka taas ayaa waxay usii keentaa xataa saameyn weyn waxaad wadaa mashruuc la yiraahdo beauty well amase waa soomaalina wuxuu noqonaya quruxda wanaagsan muxuu yahay mashruucaas ha so beautywell waxa aan ma aragtay sababta aan u aas-aasay beautywell waxay tahay in waa cambaign in arrintaanetun ma aragtay lagu ad lagu addressgareeyo ama dadka looga joojiyo ay tahay productga so badanaa beautywell waxa aan sameyno you know waxaanetun waxaa keena waa social issues waa you know wax la dhaho colorism ayaa adduunka waxaanetun keenay oo ma aragta adduunka waagii dadka la gumaysan jiro ayaa waxaa laga dhaadhiciya haddii aad madowdihiin ama aadan caddeen ma fiicnidiin that means xaq uma lihidiin inaa economic fiican heshiin xaq uma lihidiin inaa quraxnaatiin marka waxaa conceptka maxaa la create gareeya colorism oo adduunkii midabkii dadka lagu nacsiinayo so marka i you know beautywell is waxay la dagaalamaysaa dadka in ma aragtay laga joojiyo conceptkaas seesan oo ah colorismka in cosmatic companyeska adduunka ay joojiyaan ingredientskan toxicska ay ku daraayaan ama ama waxa cad ay dadka colorka ay ka gabaayaan marka markaad dhahdaan daawooyinkan ma ahan waxyaabahan aad marsanaysaan waxyaaba caafimaadkeena u fiican quruxdiina xataa u fiican iska daaya dadka option kale ma siinaysaan wadiiqo kale ma tusaysaan sida qofka gabdhihii tusaale ahaan ay isku qurxin karaan iyagoo aan isticmaalin kiimikooyinkaas qofka bini-aadamka maqaarkiisa inuu qurxanaado kuma xirno inuu kareem marsado qofka wuxuu ku xilan yahay within gudihiis qofka muxuu cunayaa qofkii caafimaadkiisa maxay tahay guud ahaan so dadka waxaan ka caawinaa waxyaabahaasatan overall inoolaga caafimaadkooda in la ficnaysiyo iyo wellnesskooda but also waxaan tiir gareynaa conceptka ah qofka bini-aadamka skinkiisu healthy ku noqdo inay sunblog isticmaalaan sun creams isticmaalaan iska inuu qoraxda ay iska ilaaliyaan maxaa dadka badankooda skinkooda qoraxda ayaa damage gareeyo wadamada qaarkood iyo ma aragta waxyaabaha dabiiciga inuu qofka ma aha inuu iscadeeyo si uu u helo maqaar qurxan so waxyaabaha dabiiciga maxay tahay inoo like culturely ee wadamada adduunka soo hadda one year wadamo badan adduunka aan ku travel garay ay kamid tahay morocco ay kamid tahay maaragtay soomaaliya oo istadi gareynayo maxay tahay natural ingredientska oo ma aragta qofka bini-aadamka in hadda huruudkoo kale culturally organ seedkoo kale hadda morocco ka baxoo kale culturally you know waxyaabo oo adduunka maqaarka lagu daaweyn jiray ahaayeen weligood ee haddana ay yihiin marka conceptkaas sidee dadka u barnaa sidee dadka looga dhaadhiciyaa ayakoona iscadeynin inay qurxanaan karaan waxaa jirta amira dhinaca kale in mararka qaar caag lagu soo sawiro miraha babayga ama lagu soo sawiro cambahoo kale ama lagu soo sawiro huruudoo kale oo dadka aysan ogeyn waxyaabaha gudaha ku jira laakiin loo sheego oo kareemkan waxaa laga sameeyey babay ama waxaa laga sameeyey cambe ama nooc ka mida qudaartoo kale oo qofku uu saas kusoo qaatoo kale ma aragteen waxyaabahaas oo kale maxaase laga sameyn karaa in shirkadaha ay noqdaan kuwa daahfuran oo wax walba oo ay kareemka ka sameeyeen ay caddahay oo aan dadka maadaama aqoontii dadka aanay sinayn laga yaaba in dumar badan ay usoo gataan in waxani uu miro ka samaysan yahay laakiin aanay ogeynba
waa runta hadda cilmibaaristeydii hadda analysis aan ku sameynaya intaan publish garayna moogta waxa ugu weyn ugu badan maaragta hadday noqoto productigii aan testgareeyey hadday noqoto dadkii aan interview gareeyey iyo jaamacadaha dadkii aan survey ka qaadan badankood gabdhaha waxay dhaheen waxaan productigan midaan iyo midaan u isticmaalnaa maxaa yeele waxay ka samaysan tahay avocado ama sidaa tiri babay iyo ka samaysan tahay so haddaan ku sheego runta inta product ee gabdhahaas dhaheen babay ka samaysan tahay avocado ka samay kulli kulli waan qaaday intaan gaday ayaan nairobi geeyay kenya bureau standards ii tasta garaysay laabkooda kulligood mercury a ku jir yahay the queenon iyo led so marka dadka waa inay ogaadaan wax laysku caddeeyo oo safe ah ma jirto adiga waay aragnimadaada oo ku saabsan sida dadku soomaalida gaar ahaan ay midabka u arkaan oo aad sheegtay in midabkaaga uu mar walba ahaa arin qofku uu ka hadlo welina waa ay jirtaa mahmahyooyin badanaa jirtaa doqon iyo cawaamadow ama doqon iyo habeenaamadow maxaa dhiirigelinoo loo sameyn karaa in gabadhu ay u aragto midabkeeda iyo sida ay u eg tahay inay tahay sida ugu fiicnayd oo ilaahay u abuura ama dhinaca kale laga yaabee in ay iyaga laftirkooda ay guurkii ka fiirinayaan ama ay ragga ka fiirinayaan ragga laftirkooda aqoontooda ama wacyigooda sare loogu qaadi karaa inaanu gabadha midabkeeda inay caddahay iyo inay madowdahay aysan micno badan sameyneyn oo kale sidee dhinacaas looga wacyigelin karaa in bulshadii iyo raggiiba ay gabadha aanay ku fiirin midabka oo midabku aanu qurxahayn
ma aragtay hadda horta ko badanaa waxaan rabaa dadka inay fahmaan qofka bini-aadamka maanta intuu soo kaco waa iscadeynaa ma kusoo kacaayo waxaa waa wax saameyn ma aragtay ayakoo yar kusoo bilaabatay ama ma aragtay bulshadii you know socially ma aragtay colorism maadaama uu dadkii midabkoodii la nacsiinayo soo badanaa hadeertaan oo kale tusaale haddaan ku siiyo inta gabar oo researchka ay ka qayb qaadata badankood way waxay ka hadleen familkooda waalidkooda oo markasta maqaarka you know skinkooda ka hadlayo ama you know their likelihood inay helaan qof guursado you know nimankii waxay isdhaheen gabdhihii waxay more ay fiirinayaan gabar cad and its true maxaa yeele waa run wax oo culturally marka gabdhaha waxaan rabaa inaan ogaasiiyo in self tiimkooda ama ama kalsoonidooda ay kor u qaadaan maxaa yeele inta nin aan interview gareeyay ama inta nin aan la hadlay researchkayga adiga waa laba ama saddex ama afar inta dhahday na gabar cadaan rabnaa waxay dhaheen dad wiilasha hadda waxay dhahayaan waxaan rabnaa qof natural ah maxaa yeele teeda kalena you know saameyn weyn ayay socially dadka u keenta hadda and you know one of the waxaa jirta syndromeka oo maaragta fish honor syndrome la dhaho oo gabdhihii maqaarkooda ku wada dhacdo qofkii bini-aadanka wuu soo baxaya barafkuun kastuu isku soo buufiyo qofkii maqaarkiisi ayaa soo gubanaya oo oo ma aragtay soo sinyacaya so qofkii socially dadka markuu soo galo dadkii ma agjoogi karo isolation ayaa ku dhacaya gabadhii wejiga markuu ka halaawo isolation ayaa ku dhacaya because dadkii socially ma soo dhexgali karaan so marka nimankii taas ayay aada oga sheegteen in ma aragta haweenka ay qabaan ama haweenka ay deedgareynayo ama walaalahood in iskiinkii aada uga halaawo socially xataa dadka aysan soo dhexgeli karin so marka iwan inay gabdhaha ogaadaan wiil hadda oo dhahayo gabar cad ayaan rabaa ama gabar iscadaysaan rabaa wuu wuu yar yahay ma jirto so iwan inay ma aragta ka fikiraan caafimaadkooda in ay ma aragta kalsooni isku yeelaan si kastoo ma aragta haddeertaan aan la hadalno qofka inay ka imaato waayo kalsoonidaasi so waa inay ogaadaan ino inay caafimaadkooda ka fikiraan but also ay ka fikiraan socially dhibaatada oga imaan karto waxaa laga yaabaa in ay isdhehayso wiilkaas iyo wiilkaasaa rabtaa isku cadee badyad uu rabin uu gabar natural u cad uu ka raacayo so marka anig te kalena nimankana waxaan kula talin lahay in ay ma aragtay ay joojiyaan dhaqankaaseetun ah oo maaragta qofkii madabkiisa la nacsiina nimanka keliyama waalidka xataa waa inay bilaabto koriimada early childhood ma aragtay qofka markuu yar yahay gabadha marka ay jirto hal sano ama laba sano xataa hadallada lagu dhahayo waa inay hadallo positive ay yihiin ama hadallo fiican ay yihiin maxaa yeele qofkii waxaa ka dhaadhacaysa markaaseeto ma aragtay self steamkoodi ayaa halaagaysa haddii gurigii laga nacsiinayo midabkiisa qofkii iskuolkii laga nacsiinayo midabkiisa socially dadkii ay dhex galaan midabkiisa la nacsiinayo qofkii of course wuu isticmaalaa inuu iscadeeyo waxa aan u mahadcelinayaa amiire cadaawe waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa falastiin axmed iimaan oo waraysigaasi qaaday inta aynu ku kulmi doonno barnaamijka kan xiga waa faadime yaasiin jaamac oo idin leh nabadgelyo